wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhowaan soo gebagabaysay ololaha ka hortagga xadgudubyada jinsiga kaas oo muddo lix iyo toban beri a socday ololaha ka hortagga tacadiyada jinsiga oo ah mid sannadkiiba hal mar la sameeyo ayaa ujeedadiisu tahay in bulshada laga wacyigeliyo xadgudubyada jinsiga gaar ahaan tacadiyada ka dhanka a dumarka mid ka mid ah haweenka ku nool magaalada kismaayo ayaa ka hadashay sida tacadiyadu u saameeyeen haweenka iyo haddii ay jiraan waxuna ay ka faa'iideen ololaha ka hortagga tacadiyada jinsiga ee lix iyo tobanka beri soo socday
laiskugu imaado waxa ugu badan aan dareemo waxay tahay dad ani ila mid ee dad ani iga sii daran halka meeloo waxay tahay meesha sita aa dhiirigelinta ka helo maxaa yeele markaa meel imaatid bulshada iskugu imaato nin walba cabashada uu qabo uu meesha ka sheego mise aa la sheekeysad habeenka meesha iskugu imaado marka isdhahdid adi wax kaa daran oo maanta noloshaada saameyn ku leh ma jirto dadka bulshada dadka kale noloshooda markay noloshooda kaaga sheekeeyaan aditaada waxay noqonaysaa janno maxaa yeele qof dumar ee maanta waxaa arkaysaa kubsi loo geystay qof dumar waxaa arkaysaa maanta dhibaatooyin loo geystay sida haddana hadda kahore la kulmoo kale oo jirdi la ii geystay saas ay tahayna qofka bini-aadanka markaa oo ishay qof uu wax ku dhaco nabarka jirka oo kale nabar hadduu kaaga dhaco ka biskoon kartaa laakiin waxa ugu badana maanta oo saameyn kugu yeelan karta waxay tahay hadalka xun hadalka xunna wuxuu kugu noqonaa nabar waxaa ugu badan oo dareemo farxadda ugu weynna ee tahay gabdhaha xuquuqdooda waaye inay xuquuqdooda la dudsiiye waxaa ugu badan ku helayaan waxay tahay xuquuqdooda maxaa yeele meel marka laiskugu imaado nolosha laga sheekeynayo oo dhiirigelin meel adi lagugu dhiirigelinayo markaa imaato waxawaaye wax walbo culeys walbo ku saarna halka meelo meesha seeto a ku nafisi karto waaye dhanka kale xabse xasan oo ka tirsan wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa sharaxday sida lagu joojin karo xadgudubyada jinsiga gaar ahaan tacdiyada haweenka loo geysto iyadoona sheegtay in wasaaraddu ay wado dadaallo looga hortegayo tacadiyada waxaa lagama maarmaan ah in bulshada la wacyigeliyo gaar ahaan ragga iyo wiilasha sidii loo fahmo tacadiga haweenka waxaa waaye wacyigelintaas ragga iyo ma arkino iyo wiilasha oo keliya kuma saabsana dumarka laftirkooda in wacyigelin la siiyo waxaa loo sameeyaa dumarka inta badan aan u sameyna annaga bulshooyinka in tacadiga aysan aqbali sida dumarka yacni siday u aqbali karin sidaan loo aqbali karin yacni tacadiga sidoo kale looga dhiirigelinaya waxaa waaye wuxuu leeyahay ka hor kor u qaadista wacyigelinta bulshada gaar ahaan dumarka waxay ka heleen yacni fahmooyin inay yacni bulshada ay ka mid noqdaan ay ku dadaalaan sida loo xoojiyo ka hortaga yareynta tacadiga waxaa waaye taasna waa faa'iido kale waayo ololaha wuxuu yareeyaa yacni tacadiga faraha badan maadaama yacni dadkii la fahansiiyo cawaaqibtay leedahay yacni tacadiga sidii sharciga oo ka hortagayo waxaa la filaa markaasayda tacadiga inuu yaraado faa'iidadaas waa faa'iido labaad taageerada dhibanayaasha waxaa la dareensiiyaa yacni dadka dhibanayaasha in taageero la siiyo sidii taageero caafimaad wasaaradda haweenka jubbaland ayaa wada dadaalo kala duwan oo lagu yaraynayo xadgudubyada loo geysta haweenka